wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan warka subax ee dalsan qodobada ugu door korona waxaa qayb ka noqon ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo si buuxda ugala wareega dagaalamayaasha al-shabaab deegaanka bacadweyn iyo deegaano kale oo hoostega magaalada xamaare ee gobolka mudug waxaana dheeraada oo kasoo baxaya duqayn dhanka cidka ah oo lala beegsado xubno ka tirsan al-shabaab oo ka dhacda jiinka webiga shabeelle dhanka bari ee degmada mahadaay ee gobolka shabeellada dhexe dowladda federaalk soomaaliya oo war ka soo saartay dagaallo ciidamada dowladda ay la galeen al-shabaab oo ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka mudug dab xoogan oo dhaliyey khasaaro hantiyadeed oo ka kacay suuqa wajaale ee maamulka somalilan xildhibaano ka tirsan labada aqal baarlamaanka federaalk soomaaliya oo gaaray furmaha dagaalka gobolka mudug oo shacabku ku baaqay inay ka qayb qaataan dagaalka ka dhanka al-shabaab daafulaynta turkiga maraykanka faransiiska iyo imaaraadka dowladaha duqaynta shabaab ka taageera soomaaliya iyo dheelitirka danaha isdiidan waa warbixin aad ku maqli doonto warkee subax dibadda warka inaad ku dhegaysan doontaanna waxaa qayb ka noqon doonta sacuudiga iyo xootiyiinta oo wadahadal ugu furmay magaalada riyaada ee dalka sacuudiga
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa subax axad ah taariikhduna ay ku beegan tahay toddoba iyo tobanka bisha sagaalaad ee sebtembar sanadka labada kun saddex iyo labaatanka qodobadii aa maqasheen waxay ahaayeen kuwii igu door korona warkayga iminkana kusoo dhawaada iyagayo intaa ka faahfaahsan aan ku bilownay warar goordhow kasoo baxay ama ka imaanaya gobolka mudug ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada dowladda kuwa daraawiishta galmudug iyo dadka shacabka ah ama kuwa ciidanka deegaanka ay markaasi la wareegeen magaalada bacaadweyn iyo deegaano hoostaga magaalada camaara ee gobolka mudug ciidanka xooga dalka soomaaliyeed kuwa daraawiishta galmudug iyo kuwa deegaanka ayaa si buuxda ugala wareegay dagaalyahanada al-shabaab magaalada bacaadweyn qaycad iyo dhammaan dhulka u dhexeeya qodqod iyo magaalada camaara sida markaasi lagu sheegay war ay markaasi warbaahinta dowladdu ay baahisay wararka markaasi laga helayo magaalada camaara ayaa waxa ay sheegayaan in al-shabaab ay hadda markaasi isaga baxeen magaaladan kadib markii ay markaasi kusoo wajaha markaas ama wajahayaan ciidamada dowladda halkaasi oo kaabiga ku haya in markaasi ay gaaraan magaalada camaara ee gobolka mudug ciidanka xooga dalka iyo kuwa deegaanka ayaa markaasi maalmihii lasoo dhaafay waxay markaasi dardargelinayeen sidii ay ku gaari lahaayeen magaalada camaara oo markaasi deegaan istraatiiji ah oo markaasi ku yaala gobolka mudug waxaana markaasi wararku ay sheegayaan in markaasi halkaasi ay hadda gacanta ay ku hayaan magaalada bacaadweyn ciidamada dowladda wixii kale oo kusoo korana waxaad ku maqli doontaan wararkeena kale dhanka kale markaan haddii aan eegno duqeyn duqeyn dhanka cirka ah ayaa waxa ay ka dhacday jiinka webiga shabeelle ee dhanka bari ee degmada mahadaay ee gobolka shabeellada dhexe taas oo lala beegsaday dagaalyahano ka tirsan al-shabaab sida markaasi dowladda federaalk soomaaliya ay xaqiijisay duqeyntan ayaa waxa markaasi ka dhacday degmada mahadaay markaasi dhanka webiga shabeelle waxaana dowladda federaalk soomaaliya ay sheegtay in ay la beegsadeen xubno ka tirsan al-shabaab oo halkaasi isku aruursanayay howlgalkan oo markaasi lala beegsaday sida markaasi ay sheegeen dowladda markaasi horjoogayaal iyo sidoo kale dagaalyahano la socday oo markaasi ku sugnaa dhanka jiinka webiga shabeelle ee dhanka bariya degmada mahadaay ee gobolka shabeellada dhexe kaas oo ay markaasi fuliyeen ciidamada dowladda iyo saaxiibada markaasi caalamiga dowladda ayaa waxay markaasi tilmaantay in sirdoonka qaranka uu si dhow ula socday xogta al-shabaabka halkaasi lagu duqeeyey waxaana markaasi ay sheegeen muddooyinkii ugu dambeeyey ee isku aruursanayeen aagaasi waxaana markaasi ay tilmaameen in khasaaro xoogan lagu gaarsiiyey dagaalyahanada al-shabaab ee halkaasi ku sugnaa sida dowladda hadalka ay u dhigtay dhanka kale markaan haddii aan eego waxaa markaasi dowladda federaalk soomaaliya war ka soo saartay dagaalo ka dhacay deegaano markaasi ka tirsan een, gobolka mudug waxaana markaasi ciidanka xooga dalka iyo kuwa deegaanka ay macawisleyda ah dagaalyahanada al-shabaab ay kala wareegeen deegaano een, markaasi kale ah sargo iyo qodqod oo ka tirsan gobolka mudug ee maamul goboleedka galmudug war-saxaafadeed kasoo baxay wasaaradda warfaafinta ayaa lagu sheegay in markaasi howlgalkan lagu markaasi qabsaday deegaanadaasi laguna dilay in ka badan soddon xubnood oo ka mid ahaa al-shabaab een, sidoo kalena een, lagu gubay afar gaari lagana qabsaday laba gaari iyo hub badan sida markaasi war-saxaafadeedkan ay dowladdu ay ku sheegtay wasaaradda ayaa tilmaantay in markaasi uu dhacay dagaal culus oo dhex maray ciidanka xoogga dalka iyo al-shabaab islamarkaana shabaabkii weerarka markaasi xoogan ku qaaday deegaanada sargo iyo qodqod ay markaasi ciidamada ay markaasi iska difaaceen weerarkaasi uga yimid dhanka deegaanka qodqod ee ku yaala duleedka magaalada camaara dowladda soomaaliya waxa ay u mahadcelineysaa shacabka geesiyaasha ah ee go-aansaday in markaasi ay la dagaalamaan al-shabaab ee iskana dulqaadaan ee garab markaasi u noqdaan ciidanka ayaa markaasi ku gu- ka guuleystay ayaa lagu yiri een, warka dowladda markaasi ay kasoo saartay dagaaladii ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka mudug wararkan ayaa markaasi kusoo aadaya iyadoo markaasi een, dagaal xoogan ee uu ka dhacay een, markaasi maalintii gelinkii dambe ee jimcaha een, deegaanka ceel la helay ee gobolka galgaduud uu markaasi een, khasaaro badan uu dhaliyey waxaana shabaabka ay sheegteen in khasaaro ay gaarsiiyeen ciidankii danab ee halkaasi joogay ayna ka qabsadeen hub iyo gaadiid sida hadalka ay u dhigeen dhanka kale markaan haddii aan eegno xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya oo gaaray ee markaasi furmaha hore ee dagaalka gobolka mudug ayaa waxa ay tilmaameen in markaasi shacabka loo baahan yahay inay qeyb ay ka noqdaan dagaalka ka dhanka ah dagaalyahanada al-shabaab senator cabdixakiin axmed macalin ayaa markaasi ku bogaadiyey ciidamada xoogga dalka iyo kuwa markaasi deegaanka een, guulaha markaasi ay ka gaarayaan dagaalyahanada al-shabaab sidoo kale een, xildhibaanada halkaas gaaray waxaa ka mid ah xildhibaan ilyaas sheekh axmed een, isaguna taageero weyn markaasi een, u fidiyey ciidanka xoogga dalka iyo sidoo kale isaguna baaqu diray shacabka qeybihiisa kala duwan in ay markaasi garab u noqdaan ciidanka waxaa sidoo kale xildhibaanada halkaasi tegay ka mid ah cabdisamed macali axmed oo isaguna ugu baaqay shacabka inay markaasi kasoo jeeda gobolka mudug een, gal- ee raadaya maamulka galmudug si midnimo leh ay u garab istaagaan ciidanka xoogga dalka celinaynaa intaanaan ciidanka iyo khiyaarta kala gaarin Ee, runtii de annagoon guryaheena joogna oo ayaad halganka ku jirta waxaan u malaynayaa markaan sanadkia kuusii dhowdhow adiga intaad xuduudaha iyo furmaha la joogtay ciidamada Ee, xuduud yaana dhihin furmaha intaad la joogtay marka waa ku mahadsan tahay dagaalkaaga iyo maxaa la yidhahdaa dhiirigelintaada ciidamada waa kaaga mahad celinaynaa iyo dagaalkaas shabaabka lagula jira kaalinta aad ku leedahay Ee, runtii waxaa mudan in loo mahad celiyo ciidamada aan halkaan ugu nimid oo ee, ama hi- ha ahaadeen ciidamadii maxaa la yidhaahdaa qalabka sida ee soomaaliya ama ciidanka deegaanka ee lasoo abaabulay ha noqoto labadaba dowr fiican iyo howl wanaagsan ay halkaan ka hayaan magaaladan maraan dheereyna lala wareegay hadda ee, horey kasii xigtaa difaacii iyo maxaa la yidhaahdaa halkan waxaan magaceeda la yidhaahdaa labi dulle marka labi dulle iyo ilaa sina dhaqo iyo dhulka hadda aan saaka laftarka nagu soo marnay oo lasoo wada xoreeyey nimanka mujaahidiinta iyo dhallinyaradaas gabdha iyo wiilalba leh gabdhana waana rin- runtii jooga oo dagaalkaas qoryahooda wato qaybka ah waa u wada mahad celinaynaa Ee, dagaalka sida uu xildhibaan eh, Ilyas sheegayo waqti waa iska qaadan karaa waa iska dheeraan karaa maalmo waa ku darsami karaa qorshaha iyo hadba sidii loogu talagalay laakiin niyadda aan u aragnay dadka maantay dagaalka ku jira iyo raqbada iyo rabitaanka ay u qabaan inay cadowga ka hortagaan anigu ciidankan dhexdiisa waxaan kula kulmay nin sarkaal ah oo eh, garaado u xiran yihiin oo ilaahay ka baryaya inuu gacanta shabaabka ku baxo oo aniga aamiin ii dhe dhahaya oo aan xataa inuu dilo culays inuu dilo xataa macnaha ay ugu fadhiso wax uga badan inuu isaga la dilo midka ay ugu fadhiso waxaan hubaa inay s- daacad ka ahayd siduu ilaahay u baryaayay niyad inay ka ahayd inuu ilaahay inuu ilaahay la hortago shahaado oo nimankaas gacantooda uu ku baxo
maanta waxaan joognaa deegaanka labidulle oo ka mid a deegaanadii laga xoreeyay khawaarijta runtii deegaanka labidulle wuxuu u dhow yahay deegaanka ceel helo asaguna isla ciidanka ay joogaan laakiin istaraatiijiyad ciidan ayay iskugu xiran tahay waxaan ku faraxsanahay jiidihii aan tegay oo dhowr ahaa laga soo bilaabo bari ujeed oo hadda ciidanku ay weliba kasii tageen haddoo labi dulla joogno shaloo bulacalla aan joognay aagagii oo dhan aan maraynay kuwo kalena waa tegi doonaa haddii ilaha idmo de cadowgu maalin walba waxuu isku dayi karaa saakadaana ugu dambeeyey qaraxay soo maleegeen laakiin nasiib wanaag ciidamada geesiyaasha ayaa ka hortegey isla meeshii ayaa abaabul ciidan ka socdaa qorshihii sidii loo qorsheeyey u socdaa ay wax isdhahayeen ka hortaga mana awoodaan inay ka hortagaan haddii ilaa idmo ciidamada geesiyaasha u taagan dhiirigelintaasaan wadaynaa wixii aan gaarsiin karna furun kastaan gaarsiinaynaa waa daba taagannahay ciidamada soomaaliyeed ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaankaba waxaan u rajaynaynaa guul meel kasto ay tagaan iyo furun kasta ay qabsadaan in sha allahu tacaala waa ka daba tegaynaa sidaasaa halganka u soco doonaa khawaarijtu waa soo maleegi karaan qarax miino meel waa geli karaan laakiin arintaas ma naga leexinayso dariiqa aan ku socno oo ah in dhammaan khawaarijta laga waayo deegaanada galmudug iyo hirshabeelle kadibna laiskugu tago labada isteed oo kale koonfur galbeed iyo hirshabeelle hirshabeelle iyo koonfur galbeed iyo jubbaland ugu dambeynna halkaas looga takhalusi doono halganku waa soconayaa waa dheeraa karaa waktigiisu laakiin ma istaagaya ilaa idankiis waa mahadsantihiin waxaa dheeraaday waktiga uu joogo madaxweynaha jamhuuriyadda garsamareeb
sida runtii ah waxa weeye markii ugu horreysaan qoray qaato maahan horeyna u qaatay haddana diyaaraan u ahay waxaan diyaar u ahay inaan nafteyda iyo maxaa la yidhaahdaa iyo awoodeyda isu geeyo la dagaalanka khawaarijta cadowga soomaaliyeed oo meel laga istaagan la-yahay diyaar baan u ah habeen iyo maalinba inaan maxaa la yidhaha codkeyga iyo nafteydaba aan maxaa la yidhaahdaa aan dagaal ugu galo qof walba oo maxaa la yidhaha soomaali ahna ama muslim ahna waa waajib saaran oo diini ah in laga hortago cadowgaas khawaarijta dadka soomaaliyada baarlamaanka matashaan ama qurbaha jooga ama dalka dibadiisa jooga
kuwaasi waxay ahaayeen xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya oo gaaray deegaano markaasi ka tirsan gobolka mudug oo markaasi al-shabaab ay kala wareegeen ciidamada dowladda dhanka kale markaan haddii aan eegno dab xoogan ayaa waxa uu ka kacay suuqa tog wajaale ee markaasi u dhexeeya xuduudda somalilan iyo etoobiya kaasoo markaasi khasaare kala duwan uu ka dhashay dabkaasi ayaa waxa uu markaasi saameyn weyn ku yeeshay goobihii ganacsiga ah ee ku yaalay goobihii ganacsiga ah ee ku yaallay suuqa togwajaale ee maamulka somalilan waxaana markaasi ka dhashay khasaare hantiyadeed inta badan balse lama soo warin in ay markaasi ka dhasheen khasaaro markaasi nafeed balse waxaa markaasi la sheegayaa in hanti badan ay ku baaba-day dabkaasi ka kacay suuqa wajaale ee maamulka somalilan dhanka kale markaan haddii aan eegno taakuleynta turkiga mareykanka faransiiska iyo imaaraadka dowladda duqeynta dhanka cirka ah ee shabaab ay markaasi ka taageeraan iyo dheelatirka danaha isdiidan warbixintan waxaa markaasi diyaariyey abuukar dayax
dowladda soomaaliya uga soo horjeeda ururada hubaysan gaar ahaan al-shabaab waxa uu soo maray marxalado kala jaad ah mar waxaa loo adeegsanayay dabaabado dowlado deris ah kuwa gobol iyo qaar kale oo qaaradeed mar kalena diyaaradaha qumaatiga u kaca ee ay leeyihiin dowladaha ka baxsan suhdinta afrika balse u jeelan in ay arkaan soomaaliya ka caagan al-shabaab iyo dhinacyo diidan dowladnimadeeda maraykanka tan iyo weerarkii kun sagaal boqol sideed iyo sagaashankii ee fadhiyadiisii diblomaasiyadeed ee tansaaniya iyo kenya iyo weerarkii bishan oo kale saddex iyo labaatan guu ka hor ka dhacay daarihii mataanaha ahaa ee maraykanka ma uusan baaqsanin in uu beegsado baraha ay kasoo bixi karaan sumadaha kuwa gaboodfalladaasi u geystay geesta kalesa waxaa laga gocanayaa in gulufkiisaasi uu go iyo gablan gaarsiiyey beri mageydo noloshooda la daaladhacayay dad keliya ma ahee xitaa duunyada ayay galaafanayeen gantaalaha darooniska maraykanka turkiga tobankii sane ee u dambeysay si toos ah iyo si dadban ayay u dacal taagnaayeen dowladda federaalk ee soomaaliya markoodii horena hanaan naf badbaadin ah ayay ku soo gashay waddanka laakiin door aan la dafiri karin ayay ku yeelatay dagaalka lagula jiro al-shabaab tababaridda askarta tirabeelka ah taakullada saadka iyo fagaarategidda togan ee diyaaradaha caanbaxay ee beregtaaro oo wacdaro waadix ah ka dhigay jiidaha hore ee dagaalka ee wejiga koowaad ee howlgallada ballaarinta adeegyada dowladnimo ee loo wado dadweynaha aan harsan hooskaas ayaa ka duway duqaymihii maraykanku ay fulinayeen imaaraadka carabta iyo faransiiska oo horaan si isku mid ah dana isku ujeeddo ah uga lahaa dowlado dagaal uu ka socday sida liibiya ayaa dhowaantan ku soo biiray ama yaboh siiyey soomaaliya si ay uga taageeraan gulufka cusub ee ka dhanka ah al-shabaab imaaraadka oo ay col ahaayeen maamulkii hore ee madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxa ay haatan si taxadar leh xiriir ula leeyihiin dowladda federaalk ee soomaaliya oo qaadatay mabda ah sere enemy ama cadow la-aan waxaana mare ku filan in ay xoojinayso cilaaqaadka qatar boqortooyadii soo gaardisay welina uu degan yahay madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed farmaajo faransiisku isagu marka laga yimaado gacansiinta soomaaliya waxa uu sidoo kale rabaa in uu sii muujiyo joogitaankiisa qaaradda qaniga ah bacdamaa laga soo faramaroojiyey dalalkii uu cimrigii saameynta ku lahaa sooyaalkooda falanqeeyaashu waxa ay leeyihiin haddii si miyir le loo maareeyo awoodaha ku loolamaya dagaalka dowladdu ay uga soo horjeedo al-shabaab waxa uu si deg deg ah u keeni karaa guul ka soo hormarta sidii la filayey waxay falanqeeyaashu sidoo kale leeyihiin al-shabaab uma babac dhigi karto awoodahaas isbiirsaday oo qaarkood ayaa adeegsan doona imkaaniyaad walba si sawir wanaagsan uu u yeesho balse dowladda martida loo yahay ayaa waxaa saaran isku dheelitirka danaha awoodaha duulaanka kula jira ee la dagaalamaya al-shabaab jaangoynta halka dowlad walba waddanka ay ka maalgashan karto kadib dagaalka al-shabaab ayaa noqon kara meelaha mudan in lasii qorto sida shidaalka macdanta dekadaha beeraha xoolaha dhirta mise kasii badan sida tamarta
waa tahay dhegeystayaal halka warkaas aad ka dhegeysaneysaan oo raadiyaha dalsan muqdisho soomaaliya iminkana akhbaaraadka dibadda xoutiyiinta ayaa kulan markaasi kula yeelanaya magaalada riyaad ee dalka sacuudiga madaxda dalkaasi waxayna ka wada hadli doonaan sidii loo soo abjiri lahaa dagaalka yemen markaasi ka aloosan tani waxay soo markaasi nooleyneysaa booqashadii ugu horreysay ee xuutiyiinta ay ku tagaan riyaad tan iyo markii uu bilowday dagaalkii sacuudiga ay ku qaaday kooxda taageersan iiraan dhankeeda sacuudiga ayaa xaqiijisay in goor dambe ee fiidnimadii markaasi khamiista ay martigelinayso wafdi ka socda xuutiyiinta oo ka wada hadli doonaan geedisocodka nabadda yemen sagaal sano kadib markii uu dagaalka ka dilaacay wadanka markaasi yemen warkiisu waxaad kala socoteen raadiya dalsan waanageynta
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaa talalhel